bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka caalamka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah ugu dilo ogolaado warka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa ka qayb galay kulan looga hadlaya adkaynta amniga caasimadda muqdisho oo kaa oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir ciidamada dalka kenya ayaa toogasho ku dilay saddex dumar ah oo ay sheegeen in ay doonayeen weerar inay ku qaadaan magaalada mombasa ee dalka kenya saldhigga ugu weyn ee ciidanka ibliisku ay ku leeyihiin suuqyada magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa mashquul ku aadan tukaamaysiga ah iyo diyaargarowga munaasabadda ciidul adha oo ku beegan maalinta berri ah sidaa si lamid ah suuqyada baydhabo iyo gaalkacyo maamulka deegaanka ayaa ka warbixiyey dad lagu qabtay iyaga oo dhirta deegaanka jaraya kuwaasi oo hadda ku xihan saldhigga deegaanka akhbaaraadka dibadda ah dhegaystayaal radio muqdisho oo idin hayo waxaa hal milyan iyo bar muslimiin ah oo maanta buurta carafo u taagan inay gutaan mid ka mid ah tiirarka ugu weyn ee xajka dhegaystayaal intaasi waa qodobada ugu doorka roon warka caalamka ah ee radio muqdisho oo idinhayo duhurkan oo diyaar garooba warka oo faahfaahsan insha allah
waxaad ka dhagaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aragga satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
kulanti wacaana wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkani waa radio muqdisho u diyaar garooba warka oo faahfaahsan oo aan idiin sii ambaqaado insha allah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay adkaynta amniga caasimadda ka oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir wariyaha iyaga gobolka nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinta noo haya
kulankan oo looga hadlayay xoojinta amniga degmooyinka wadajir dharkeenle kaxda iyo daaniile ee gobolka banaadir oo la isku yidhaahdo qaybta galbeed waxaana kulankan kasoo qayb galay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho saraakiisha laamaha amniga gobolka iyo maamulada degmooyinka gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed cabdulla afrax ayaa saraakiisha laamaha amniga iyo maamulka gobolka banaadir usoo bandhigay qorshaha amniga ee qaybta galbeed gobolka banaadir waxaa howlgelayo guddoomiyaasha degmooyinka gudoomiye ku-xigeenada siyaasadda iyo arrimaha bulshada taliyaha booliiska iyo taliyaha nabad sugidda halkaa waxaan ka helnay ilaa labaatan qofood labaatankaa qofood ayaan u qaybinay afar gruub afartaa gruub ayaa shaqada kormeerka maalin kasta aan siinay gruub ka mid a si ay shaqadii degmadu gruubkaanu markuu socdo waxaa laga yaabaa isagoo daynayla joogo in wadajir wax ka dhacaan markaas si wadajir aan loo cidlayn aan daynayla loo cidlayn dharkiile loo cidlayn inta kale inay degmooyinkaas ka shaqeeyaan shantaa qofood ee markiiba shaqada lena ay kormeeraan shaqooyinkaas taliyaha qaybta guud gobolka banaadir ee ciidanka booliiska soomaaliyeed gaashaanla sare bishaar abshir geedi ayaa guddoomiyaasha iyo saraakiisha laamaha amniga ee degmooyinka ku bogaadiyey inay sii labalaabaan xoojinta amniga la xiriirta waxaan adiga iyo maamulkaaga iyo dhammaan shacabka gobolka banaadir ku nool aan ka codsanaynaa ciidamadeenna amniga ee gobolka inaad kulligiin noogu hilisaan nana garab istaagtaan isna kaashanno inaan amniga ka wada shaqayno arrinka aan u soconno oon u soo jeedno oo aan isu dhex galayno oo qof kasta goobta uu ka shaqeeyay iyo shaqada uu qabtay loo daba socdaana waa saas gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo kulan ka hadlay waxa uu sheegay in cid kaste lagu abaalmarin doono waxa ay qabato ama laan guddoomiye ka ahaw ama wax ka ahaw ama degmo ka ahaw ama tali bulus ahaw ama midna mas-uuliyad ahaad mas-uuliyadaad ku saarana dadkaada mas-uuliyad u sitaa waxaana la yidhi nin lagu seexdow soo jeed ayaa la yidhi markaasaa rabtaa inaad inta seexato aada saabuun iyo intaad wejiga soo marmarsato soo ququbaysato isdhaldhalaaliso oo aad dukaamakaaya iyo luqluqyada baarka ku sheekayso aad rabtaa inaad tidhaahdo mas-uulaan dadka ahay been u sheegay dadka mas-uulka maayide haddaad ka tahay dadka dhexdooda taagnaaw cadowgooda dadka tus waxaa la yska rabaa qaybta galbeed say u dhan yihiin ay gabar iyo wiilba u leeyihiin waxaa la rabaa inay u soo daadegaan xaafadaha dhexdooda waxaan rabnaa in laga soo tago laamiga laga soo tago waxaan rabnaa in laga soo tago xafiisyada waxaan rabnaa in loo gudbo xaafada oo la yaqaano degmada waaxda laanta dambeelaha tobantiryaha aqalka adeega lagu soo helaa inaan naqaanaan rabnaa
waaga wararkaa ka imaanaya dalka kenya ayaa sheegaya in ciidamada biliiska ee waddankaasi ay toogteen saddex dumar ah doonayeen inay weerar ku qaadaan saldhigga ugu weyn magaalada mombasa ee waddanka kenya saraakiisha ciidamada dalka kenya ayaa shacabka saddex dumar ah oo rabay in ay weerar ku qaadaan saldhigga ugu weyn magaalada kadaale ee mombasa ee dalka kenya dumarkan ayaa la soo sheegaya inay xirnaayeen xijaab waxaana ay soo galeen baa layidhi gudaha Kale waxaan wadnaa warbixin aan siinayno booliiska oo ah markaa faldambiyeed intaa kadibna waxaa xigtay baa layidhi mid ka mid a haweenku inay la soo baxday midi halka mid kalena ay la soo baxday bambo waxaana ay fureen baa layidhi rasaas laba askari ayaa ku dhaawacantay weerarkaasi sida laga soo xigtay saraakiisha ciidamada biliiska ee dalka kenya ama haddaylaay ahaada arrintan inay xiriir la leedahay weerar balse maleeshiyaadka al-shabaab ayaa iyagu waxaa lasoo sheegayaa dhowr jeer inay weerar ku qaadeen magaaladaasi islamarkaana laga cabsi qabo in falkani uu la xidhiiro weeraro al-shabaab ay ku qaadiyeen dalka ciidamada waa dowladda kenya waxa ay ka mid tahay dowladda- waa dowladaha ay ciidamadu ka joogaan soomaaliya tan iyo labada kun iyo kow iyo tobankii suuqyada magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa laga dareemayaa mashquul aada u xoog leh oo markaasi bulshadu ay ugu jiraan u diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa oo ku beegan maalinta berria wariyayaga sugaal macalin maxamuud ayaa warkaa diyaariyey oo markaa soo jeedinaya
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda suuqyada magaalada muqdisho kaasoo dadku ay ugu diyaargaroobayaan ciidul adxa waxaana suuqyada ka socda ganacsi xawli ah iyo wax kala iibsi aada u ballaaran inkastoo waddooyinka xamar xirxiran yihiin ayay haddana saameyn aysan ku yeelan shacabka ciidda u diyaargaroobaya mar aan maanta booqanay suuqa degmada xamarweyne oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn muqdisho ayaa indhahaygu waxay qabanayeen dadweyne aada u fara badan oo raxan raxan u dukaamaysanaya kuwa oo isugu jira dhallinyaro iyo waalidiin waxaana sidoo kale dadku aad ugu dukaamaysanayaan goobaha macmacaanka lagu iibiyo oo ay ka gadanayaan dadku xalwad iyo buskud qaar ka mid ah shacabka suuqyada usoo dukaamaysa tegay iyo ganacsatada iibiya dharka iyo kabaha oo la hadlay tv-ga iyo raadiyaha qaranka ayaa ka sheekeynaya mashquulka dukaamaysiga iyo saameynta wadooyinka xirana ku yeesheen diyaargarowga ciidda
bedelona dabna
horta ciid mubaarak marka hore dhammaan dadka soomaaliyeed ee na maqlaya Eh, mada haddaan ka hadalno suuqa yani suuqa ciidda iyo ciiddii hore hadda faraq weyn baa udhexeeya wuxuu noogu dhexeeyaa waxa waaye suuqi ciiddii hore waxaa jiray suuq la xilin oo dadku way soo tukaansiimay tukaanka- tukaamaysanayay laakiin bishan waxaa dhacday afartan beri ee ugu dambaysa oo lagu xisaabtamayey oo ay xataa ciyaal iskuul ku xisaabtamayeen dadkii xataa jaamacada dhiganaya ku xisaabtamay lahaayeen waxoogaa wixii jaamacadda iska bixin lahaa sii shaqaysataan ayaa xamurweyne laga waayay sidaa marka maanta waxaan odhan karnaa ciidan hoos bay u dhacday dhan kastaba hoos dhac xoog leh oo- oo ku salaysan weliba een, wadooyinka xidhan aadan ugu diyaargarownay aaday u fiican tahay marka xafisaan waan islahayno waa naqe xoogaa jadadka xiran laakiin xoogaa dadku waa ogtay waa waa imaanayaan oo waa soo lugeynayaan waa soo lugeynayaan isbedeladii wax ma isku dhima xagga diyaargarowga dadka wax yar waa jira laakiin waa wax la tabi kara maaha maxaad qiimeena ka bedesheen waxaa loo dibaa barito waxaa loo dabaaldegayaa ciidii aadaan u jebina kaba kaba aadaan u jebina Qiimahooda.
qiimahooda haa qi- aadaan u jebina haye maxaa ka bedeshay qiimahooda Ah, waxaan gedi jirnay toddoba doolar siddeed doolar lix shanaan gedi weynaad
sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabaha sida aadka ah loo danaynayo iibsiga xalwadda iyo buskudka waxaana goobaha lagu iibiyo ka arkaysaa iyadoo ay fayl ugu jiraan dadku iibsiga macmacaanka waxaana ku kulanay waxaana kula kulanay dadka ka ganacsada xalwadda oo ka sheekeynaya sida dadku ay uga dukaamaysanayaan
halkan waa xalwa xaji ciise xamruuni gaar ahaan via roma magaceenu waa yaasir xaji ciise Een, waa aan salaamaya tv-ga qaranka booqashadeena u imaadeen Een, ciidihii hore ciidan wallaahi aaday u kala duwan tahay ciidihii hore eh, waxaa macnaha hadda waxaan isdhihi karnaa xawaayar waa kasii fiican tahay ciidihii hore maxaa yeele dadkii waxay rajeynayaan insha allah inay macnaha aad u gataan xalwada Een, sicirkan aan gadna waa sicir aad iskaga hooseeyo oo aan u talagalnay dadka macnaha inaan kusoo dhaweyno waxaan haynaa macmacaan fara badan oo aad iyo aad dadku qanci karo dadka ka waran kusoo ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله آدي آد آدي آد دتك تقامتنا وحكي إما لا يقوم مال فوق فوق تقومون خارج دبا كما أنا دبا وصل لنا ما دام حاجة يرى إنك شيء جابي روعة الودوين كي حريين تاسنا دتك جاف دتك دتك جاف نسنا دتك آدي وما ولي بس دي هور آدي وما بديهن
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada xamarweyne oo asna warbaahinta dowladda kula hadlay bartamaha suuqa xamarweyne ayaa ka hadlay isu socodka ganacsiga dadweynaha cidda u diyaar garoobaya iyo amnigooda
laakiin annaga saameyn laguma yeelano waxaad u jeedaa sidaas markay kulmeen siday ahayd hadda inay la
waya codkaasi waxa uu dembeeyey warbixinta wariyahayaga sugaal macalin maxamuud oo nooga diyaariyey diyaar garowga munaasabada ciidda Ah, dhinaca kale suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa lasoo sheegayaa in ayna sidaa oo kale ay dadku ugu diyaar garoobayaan ah, munaasabada ciidul adxa ee maalinta beritaa ku beegan wariyahayaga siraaji sheekh isxaaq ayaa warkaa nooga soo diray magaalada baydhabo
xilli waqti kooban ay naga xigto maalinta ciidul adlaha loogana dabaaldego dhammaan caalamka islaamka ayaa magaalada baydhabo ee xarunta ku-meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa laga dareemayaa uu diyaargarowgii ugu dambeeyey ee maalintaasi waxaan booqday suuqa lagu iibiyo xoolaha nool ee ku yaala duleedka bari ee magaalada baydhabo waxaa ka socday kala iibsashada xoolaha sida geela lo-da iyo ariga waxaana ka muuqday suuqa mashquulaadu fara badan suuqa xoolaha ayaa waxaa marba dhinac isu dhaafayay boqolaal dadyow ah oo isugu jiray kuwa xoolaha ka keenay miiga ka fog magaalada iyo qaar u imaanaya iibsashada xoolaha dadka xoolaha iibsiga u imaanaya suuqa ayaa inta badan iibsanayay ariga maadaama ciidan ay tahay iidul adlaha oo inta badan guryaha xoolo lagu qalo intii goobta aan joogay ayaa waxaan la sheekaystay qaar ka mid a dadkii inay xoolaha iibsadaan halkaas u imaaday iyo kuwa laga iibinayay wanaagsan alla muslimiinta dhammaantii oo meelbarooga geekama rognayaan suuqa xoolaha wayna ankoyna iyaguna ku gadana xoolo ubxiyada ah maadaama lankasta oo muslimi awooday waajibka in oo ubxiyo usoo koraysa intii baxaramka markaasi geeka maalintii sagaalaad ku waaye maalin una soo magno waaye barhiina may rajeyna insha allahu tacaala in yanagata maalintii carafo marka may suuq ankoyna in neefki una ku ubxiyay sida fadni una gadana suuqa xoolaha roogna erinkii oo eed qaaliin ah erin badan ga rooga dad badan oo reer baydhow ee udxeha weydiisadayna dharaarangin gaala iyo dhoodi iyo irinka weela shaalka ahay marka iringa aan kooy neef iringa gadafade haddii ilaahay rameel hamsuliin dhammaantay meel ku dhoogan ciid mubaarak salaamu calaykum anta shalay ilaa geer waxaa hel labaatan sideed milyan labaatan afar milyan labaatan shan milyan todob milyan sagaal milyan gaasa asama uumiinka ee laba milyan shan boqol laba milyan afar boqol dhowr yaaxan calaama laba milyan laba milyan sagaal boqol milyan sideed boqol asama gagaabka sagaal boqol sideed boqol todob boqol milyan samalaha looda ma haysanin todob milyan shan boqol afar milyan shan milyan ilaa sideed milyan dhanka kale gudaha suuqa magaalada baydhabo gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka ayaa ka jira mashquul aad u xoogan waxaana ku badnaa suuqa haween iyo carruur kuwaas oo ilmaha u iibinaya dhar iyo alaabo kale carwooyinka iyo goobaha waratada ah ayaa ka mid ahaa meelaha sida aadka u mashquulsanaa mid ka mid ah ganacsatada carwooyinka ku iibiya bartamaha magaalada baydhabo ayaa s n t v ugu warbixiyey sida wax looga iibsanayo farsal iyo SNTP ciidanka dhawaa ciidanka mahadnaqe maadaama ayaan u booqde qayba ciidanka faraxsanaa diyaargarowga iida qayb waa shicib kuna walbadan oo iyo ciidanka farxayana mid sida dharka oo kale rabo saraawiisha shaararka macawiisa ilaa ciyaarka dharsho eediida aan dhawaayana qayb waa macaamiil badan la lena dadkana eediida mid waa dhawanimadaha macaamiilka dhanka lena iidu iidi horna iid ciid kusii dambeysay maasha allah ciida khaylata dadkana shicibkana wada wada garanaayaan iidina ciidan ka ganacsan siraaji shaah isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
isla wararka ku saabsan waxaan ku jirnaa dhegaystayaal u diyaargarowga munaasabadda ciidda ee magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka madow ayaa wararka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in sidaa oo kale bulshadu ay u diyaargaroobeen munaasabadda ciidda islamarkaana suuqyada magaaladaasi laga dareemayo mashquul aada u weyn wariyaha iyaga cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warbixin ku saabsan arrinta gaalkacyo nooga soo diray
magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ku aadan u diyaargarooba maalinta ciidul adxa maraan saaka booqday suuqa weyn ee lagu iibiyo xoolaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan ariga ayaa waxaa halkaasi ka jiray mashquul fara badan iyo dadkuna ay ku mashquulsanaayeen iibsiga iyo ka ganacsiga ariga qaar ka mid a ganacsatada suuqaasi ariga oo aan wax ka weydiiyey isbeddelka dhinaca qiimaha iyo sida dadku ay ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidul adxa ayaa waxa ay sheegeen inuu jiro isbeddel dhinaca qiimaha la kala siisto sidoo kalena uu ka muuqanaya suuqa maalmihii u dambeeyey diyaargaroob loogu jiro ciidul adxa
marka xoolaha halkee ka yimaadaan xooluhu waxaa ka yimaadaan boqollada dhexe qaar baa ka yimaada qaar gobolka midowga ka yimaada waa meel kasta arigu ka yimaada marka sarakacan ku yimid xoolaha ariga bishooka maxaa u sababa waxaa u sababa ciidda riyada waa u sababa bismillah xalka waxaa waxaa ka warrantaa isbeddelka dhinaca qiimaha xoolahan arigan ee hadda la kalasanay suuqani horey maxaa loo kala siin jiray hadda maxaa loo qiimo u dhexeeya qiimo waxaa u dhexeeya boqol iyo konton laba boqol waxaan keenaya xoogaa yaraa waxaan keenaya iibda iyo saas baan keenaya marka isbedelka ku yimid macnaha qiimo ahaan horey maxaa loo kala siin jiray intaan maalmahan ciidda la gaano waxaa u camal waxaad ka oqontaa qiimaha hadda sidee wax loo
dhinaca kalena maraan saaka booqday suuqyada lagu iibiyey dharka ayaa waxaa iyaguna ka jiray mashquul fara badan iyadoona dadku ay ku mashquulsanaayeen iibsashada iyo ka ganacsiga dharka taasi ay ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidul adxa qaar ka mid a ganacsatada iibiya dharka oo aan wax ka weydiiyey inuu jiro isbeddela dhanka qiimaha ee ku yimid dharka ayaa waxa ay xuseen in- inuusan jirin wax isbeddela oo ku yimid qiimaha la kalisa dharka balse ay caqabad ku tahay isbeddelka maalinba maalinta ka dambaysa ku imaanaya qiimaha sarifka iyadoona saaka suuqyada magaalada gaalkacyo uu ka marayo halkii dollar toddoba iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah halka boqolka dollarna uu u dhigmo laba milyan iyo toddoba boqol oo shilinka soomaaliga ah isku soo wadaduuba guud ahaan magaalada gaalkacyo iyo gobolka mudug ayaa si weyn looga dareemayaa u diyaargarowga maalinta ciidul adxa cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
deeq dhar ah oo dowladda imaaraadka carabtu ay ugu tala gashay in caruurta soomaalida ee danyartahay ay farxadda ciidda ka qayb qaataan oo ay ku ciidaan ayaa maanta loo qaybiyey caruurta danyarta ah ee qaarkood xereha barakacayaasha ku jiraan halka kuwo kalena ay yihiin caruurta ah, darbijiifka ahaa ee marwada madaxweynuhu ay xanaanayso deeq dhar ah oo ay dowladda imaaraadka carabtu ugu tala gashay in caruurta soomaaliyeed ee danyartaahi ay ku ciidaan ayaa maanta loo qaybiyey waxaana goobaha laga qaybiyey ka mid ah xero ay degan yihiin dadka barakacayaasha oo ku taala degmada hodan ee gobolka banaadir iyo sidoo kale carruurta ay xanaanayso marwada madaxweynaha dalka oo ina la gaadhsiiyey dharka mid ka mid ah haweenka barakacyaasha ah ee markaa ku dhaqan degmada hodan ee gobolka banaadir iyo uu ka faa'iidaystay deeqdan dharka ayaa dowladda imaaraadka carabta uga mahad celisay allah oo ku mahadsan yihiin walaalaheena imaaraadka carabta maadaama ayna ii siiyeen ayadoo la joogo maalintii ugu fiicneed oo ciidul adxa way ku mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa insha allah waan u mahad celin doonaa waqtiyada soo socda jasaakum allahu khayr xaliimo cabdulle oo ka mid a mas-uuliyiinta xarunta lagu xanaaneeyo dhallinyarada derbijiifka ahaa ayaa iyaduna dhankeeda dowladda imaaraadka carabta uga mahad celisay deeqda la gaarsiiyey carruurta
safiirka imaaraadka u fadhiya soomaaliya waxaan leenahay ilaahay khayr ha siiyo ajir iyo xasanaad ha kaa siiyo maanta maalin ka fiican oo aad wax sadaqaysa laheedeen ma jirto annagana waa idin mahad celinaynaa dharay noo keeneen waad ujeedaan ciyaalka dhan ay gacnaha ku haystaan oo ah dharka ciidda
ay ka qaybiyeen maanta deeqda dharka ah ee ay markaa soo dhiibtay dowladda imaaraadka carabta bismillaah dowladda imaaraadkan ka mas-uul ahay waxay noogu soo dhiibtay ilmahan oo meeshaan ku jira ujeediin dharkay noogu soo dhiibtay oo iskugu dhex jiraan dumar iyo wiilal dharkay noogu soo dhiibtay maamadii waa guddoonsiinay alxamdulilaah marka insha allah waxaan jecelnahay walaalaha kalena inay ku daysadaan dowladda imaaraadka sida xarumada dadka dadka jiran ee isbitaallada uu ka mid yahay isbitaalka xoogga isbitaallo badan aan wax gaarsiino waa jiraan qaxootida dad badan oo daruufaysan oo dhibaato ku jirto oo dowladda imaaraadka aad aan uu garab garab ugu siinay aa jirta insha allah dharkani waxaa ka faa'iidaystay carruur badan oo markaa aysan u suuragal ahayn markii hore inay ka qayb qaataan damaashaadka ciidda iyadoo hadda ay markaa suuragal tahay in ay kala qayb galaan damaashaadka iyo dabaaldega munaasabadda ciidda carruurta iyadoo maalinta beritaana ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa markaan akhbaaraadkii dibadda naga soo gaaray ayaan usii gudbayay hal milyan iyo bar muslimiin ah ayaa maanta waxa ay markaasi taagan yihiin buurta carafo halka oo markaa ay ku gudanayaan mid ka mid ah tiirarka ugu waaweyn ee xajka hal milyan iyo barkan muslimiinta ah oo dunida dacaladeeda isaga kala yimid ayaa isku diyaarinaya mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan acmaasha xajka oo ka socda dalka sacuudi carabiya ay markaasi isugu tageen buurta carafo oo ku taala galbeedka dalka sacuudi carabiya halkaasi oo markaasi ku gudanayaan rugnigaasi muhimka ah ee waajibaadka xajka ka midka xujayda ayaa maanta halkaasi ku cibaadaysan doona sanadkii hore isbuurasho ka dhacday mina ayay ku dhinteen baa layidhi in ka badan laba kun oo ruux oo u badnaa dad ka soo jeeda dalka iiraan iiraan ayaana sanadkan xujay u dirin dalka sacuudi carabiya si ay uga soo qayb qaataan gudashada waajibaadka xajka waxaana ay ku dhawaaqeenba kulan kale oo maalinta sabtida ah lagu qabto magaalada ay shiicadu markaasi barakaystaan ee karbala lagu magacaabo ee dalka ciraaq ku taala ugu dambayntiina daawadayaal waa dhegaystayaal in ka badan saddex iyo toban ruux ayaa ku dhintay dhulgariir ka dhacay dalka tanzaniya waxaana dowladda ay bilowday markaasi gurmad la xidhiira dadkaasi sida loo samata bixi lahaa dhulgariirka cabirkiisa lagu qiyaasay shan dhibic toddoba ayaa waqooyiga dalka tanzaniya ku dilay saddex iyo toban ruux kuna dhaawacay laba boqol iyo saddex ruux sida ay xukuumadda tanzaniya ku dhawaaqday dhulgariirka ayaa ku dhiftay meel u dhow xadka uu dalka la wadaago uganda iyo ruwanda meesha markaasi aan aada uga fogeyn harada victoria sawirro laga soo qaaday oo lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya burbur ballaaran oo soo gaaray dhismayaal ku yaala magaalada bukaama oo ku nool yihiin markaasi dad aada u fara badan waxaana waxyeelo badan ay soo gaartay baa laleeyahay guryihii ku yaalay magaaladaasi dhaqdhaqaaqa dhulka ayaa laga dareemay qaybo ka mid a galbeedka dalka kenya detos kinawada oo ah markaasi guddoomiyaha degmada ayaa b b c da u sheegay in dhulgariirku uu burbur badan geystay laakiin wuxuu intaasi ku daray in hadda ay xaaladdu degan tahay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmayna la soo saaray isbitaalkana la gaarsiiyey waxaana markaasi socda gurmad kale oo loo samaynayo dadka ay saamaynta ku yeeshay dhulgariirka ka dhacay dalka tanzaniya guud ahaan dhegaystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo hawada nagala xiriiro intaa waxaan kusoo idlaynayaa warka caalamka ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya war lamid a intaanu dib u kulmayno nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu